fiid wanaagsan mar kale halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidaad wararkaba dhegaystayaal ku maqlayseen madaxweynaha turkiga recep tayib erdogan ayaa maanta booqasho taariikhiga ku tegay magaalada muqdisho halkaasoo ka furay mashaariic ay fuliyeen dowladda turkiga waxaana waana booqashadii labaad ee erdogan uu ku tago magaalada muqdisho amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan calaad ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ayaa soo gaaray barqanimadii maantay magaalada muqdisho iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda ee magaalada muqdisho madaxweynaha turkiga oo si weyn loogu soo dhoweeyey muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa gegada diyuuradaha aadan cadde ku qaabilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid xubno ka tirsanaa golayaasha dowladda soomaaliya madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa howshiisii ugu horreeyey ka bilaabay garoonka aadan cadde oo laga hirgeliyey dhismo casri ah dhismahaasi oo xarigga uu ka jiray madaxweynaha turkiga sidoo kale madaxweynaha turkiga waxaa kale oo u booqday cisbitalka weyn ee digver oo si casri ah loo dhisay isagoo xariggana ka jiray cisbitalkaasi markii uu indhe-indheeyey kadib inkastoo saxaafaddu ay dibajoog ka ahayd madaxweynaha turkiga iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id si wada jira ugu qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa ugu horreyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku bilaabay hadalkiisa soo dhoweynta madaxweynaha turkiga shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaa farxad weyn iyo maxaanku dhahdaa rayrayn u ah inay maxaa soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan dalkiisii walaalkay madaxweyne rajab tayib erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda turkiya booqashada maanta marka loo fiiriyo dhinaca waktiga booqasho gaaban ayay ahayd oo hal maalin ah laakiin dhinaca macnaha ay leedahay marka loo fiiriyo loo fiiriyo waa booqasho raadkeedu oo jiri doona sanooyin badan oo mustaqbalka oo soo socda marar badan ayaan ku mahad celinay madaxweynaha intuu ra-iisul wasaaraha ahay intuu hadda madaxweynaha yahay dowladda turkiga iyo shacabka turkigaba laakiin haddana ka caajizi mayno inaan mar kale iyo mar kale aan intaba madaxweyne erdogan dowladda turkiga iyo shacabka turkigaba aan dhahno waa mahadsantihiin sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in heshiisyada ay wada galeen labada dowladood ay gacan weyn ay ka geysan doonto xiriirka labada dhinac heshiisyada maanta halkaan lagu saxeexayna waxay sii adkeeyeen aasaaskii cilaaqaadka labadan dal ee waayahan dambe oo dhan ba aada usoo xoogeysanayay soo casriyoobayay soo cusboonaanayay ayaa maanta heshiisyada la saxay waxay ka mid yihiin rukunada ee mustaqbalka fog iyo cilaaqaadka fog ee labada dal iyo labada dadba ay kusii waari lahaayeen anoo ku hadlaayo magacayga magaca dowladda soomaaliya iyo magaca shacabka soomaaliyeed inaan mar kale adiga kuu mahad celiyo madaxweynaha turkiya aan u mahad celiyo dowladda turkiya iyo shacabka turkiya intaba sida ay soomaaliya u garab istaageen waktiga ay u baahneed walaal garab istaago madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo isna hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu farxay markii uu arkay waddadii saddex sano ka hor burbursaneed oo maanta dib loo hagaajiyey Bugün bir mutluluğu daha yaşadık. Havalimanıyla şehir merkezine olan yol hakikaten üç buçuk sene önce geldiğimizde yoktu. Burası bir harabeydi, bir sıkıntıydı. Ama şimdi bu yolun asfaltlanmış olarak bitmiş olması bizi ayrıca mutlu etti.
waxaa kaloo maanta aada ugu farxay labada kun iyo kow iyo tobankii waddadii aan soo maray oo aada u jijabneed in maanta dhismaheeda isagoo dhammaystiran yahay aan ku dul socdana farxad gaara ayay gelitay intaan waddada kusoo jiray
Yani Türkiye olarak biz Somalili kardeşlerimize hizmet ürettik, dert üretmedik.
Een, annaga haddaan nahay wa- een, ee, turkiya walaalaheena soomaaliyeed waxa- waa u shaqeynay shaqo ayaan u qabanay Bu kardeşliğimizin bir gereğiydi. Bunu yapmanın memnuniyeti içerisindeyiz.
shaqada aan qabanayna shaqo waxaan aaminsanahay inaan annaga isku qabanay ay ay ay ahayd ayaan qabanay waana ku faraxsannahay xaqiiqdii
Yeterli mi? Değil.
sidoo kale madaxweynaha turkiga waxaa kale oo uu sheegay inay muqdisho ka hirgelin doonaan muddo laba sano gudahood toban kun oo guri kuwaasi oo loogu talagalay dadka danyarta ah Ve bir şey planlaması yapalım.
waxaan rabnaa in markii ugu horeysa mowduuc ugu muhiimsan wuxuu yahay waxa markii ugu horeysa in la sameeyo bilaan oo qorshe oo oo maaragtay magaaleed magaalada qorshehaas in la sameeyo İlk etapta bir 10 bin konut yapmak suretiyle şehrin görünümünü değiştirin.
markii ugu horeysa waxaan rabnaa inaan sameyno toban kun oo guri oo magaalada lagu maaragtay lagu qurxinaayo aan sameyno ayaan ku balan buu yidhi Burada 45 metrekarelik, 65 metrekarelik, 85 metrekarelik az yani alt gelir gruplarına yönelik bir adım atabiliriz.
waxaan samayn karnaa een, ko- konton mitr square ee, siddeetan mitr square lixdan mitr square ayaa waxaan ka samayn karnaa maaragta dadka dabaqada dhexe ama dhaqaalaha dhexe ah, ama dhaqaalaha hoose ah in loo dhiso madaxweynaha turkiga iyo wafdigiisa ayaa galabta si nabad ah uga ambabaxay magaalada muqdisho iyadoo si weyna loo sii sagootiyey madaxweyne rajab tayib erdogan oo booqashadii labaad ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho haddaba furista mashaariicda uu madaxweynaha turkigu uu maanta ka qayb galay waxaa ka mid a terminaal cusub ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo ay ka dhistay shirkadda favori ee laga leeyahay dalkaasi turkiga haddaba caasho ibraahim aadan caashacuud ayaa furitaanka terminaalka cusub ee maanta uu furay madaxweynaha dalka turkiga ka wareysatay si hayaha wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka iyo saadaasha hawada mudane siciid jaamac qorsheed maanta waa maalin runtii taariikha bisha wax maxay ahayd january shan iyo labaatankeeda maanta oo degadii diurada ahaa ee aadan cabdulla cismaan terminalka cusba oo la dhisayey oo socday ilaa bishii may soo bilaabmay maanta in xariga uu ka jaro madaxweyneyaasha madaxweynaha turkiga eh, Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ayaa maanta ay ahayd een, fursadaas oo muddo la sugayay runtiina airportkan hore oo xamar ka dhisnaa oo ahaa airport duuga oo ilaa iyo lixdan iyo shan iyo afartii lagu shaqaynayay oo runtii xilligii burburkiina aan dayactir helin markaana si wanaag een, shirkad la yidhaha favori ayaa maxay ahayd maalgelin ku samaysay iyadoo dowladda soomaaliyeed ay la tahay partner marka airbortkaas oo ah airbort runtii aada mustawihiisu u sarreeyo caalami ah wax walbana u dhan yihiin waxaad iga waana warantaa airbort runtii aada iyo aada u qurux badan waxaad iga warantaa qorsheel een, garoonka caalamiga ee magaalada muqdisho sidaad carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu dhisnaa qaabku doonaba ha ku shaqeeya laakiin hadda mar haddii la yidhi dayactir baa lagu sameeyey sawirka aad ka siin karto een, dadka ka baxsan magaalada muqdisho ama caalamka een, jooga ee garoonka muqdisho hore ula socday sawirka aad ka siin karto sida maanta uu egyahay intee buu la egyahay sawir noocee baad ka siin lahayd adigdu waa mahadsan tahay runtii waa waxaan lagu soo koobi karin hadda kelmado runtii airbortkii hore de waa airbort xilligiisii laga baxay bu ahaa laakiin kan cusub waa airbort caalamiya oo airbortada caalamiga internationalka ah oo kolley dee dhulka aad joogtaan hadda maraykan iyo markaan tilmaamo iyo meelaha kaleeto haba yaraado oo maanaha deegaan ahayn dee kilomitarradii fara badnaayo maanaha loogu talagalay malaayinka qof inay ka duulaan maalintii laakiin soomaali ahaan iyo magaalada xamar airbort runtii ku filan mu- muddada soo socotana ku filan marka wuxuu yahay qaab ahaan wuxuu u dhisan yahay waa casri oo qalabkii ku dhisan oo dhan waa qalab dibadda laga keenay oo aada maaragtay la- wax laysku wada xidhay oo ah maxay airboodhada adduunka hadda waa laga daayay shubabkii adkaa iyo wixii lagu samayn jiray waxaa lagu sameeyaa biro caan ah oo aan dhammaanayn oo aan daxal iyo midna aan gelayn quruxdana maaragtay qayb ka qaadanaya Eh, wixii kaleeto markaa facilitation ah oo dhulka eh, ba- ma- maaragtay alaabta boorsooyinka ay marayso waa sida internationalka oo baashii wareegaysa baalkii bay leeyihiin kauntarada waxay leeyihiin sidii caalamiga ahaa weeyaane uma baahna eh, wax hadda qofku meeshiisu saaraya intuu xaq u leeyahay oo maaragtay miisaana halkaasaa ay ka cadaynaysaa dhinaca kaleeto waxaa arkaysaa immigrationka isna waa modern qalabka lagu baariyo kulligood waa waa modern dhinaca kaleto waxaa ka dhisan shirkadihii diyaaradaha ayaa xaggaa ka soo jeeda oo qof haddii wax ka khaldamaan iyaguna ay u tegi karaan oo servicekooda ay ka heli karaan marka waxaa jirta v i b da oo kaleeto aan diyaaradahan ka wada maxay ahayd waxaa jira qaybo economical eh, iyo kuwa business sida qaybtan maaragtay dadka eh, kalaaska maaragtay xoogaa dabaqada dhexe ah dabaqada sare oo lacagtooda xoogaa ka badan tahay kuwa kale waxay leeyihiin meel la yidhaaho sida lounge oo kaleeto oo cabitaankeeda iyo cuntadeeda iyo sida adduunka internationalka oo kaleeto ayay leeyihiin wiro kasoo baxayso waktiga baxayso iyo waa leeyahay doladka maaragtay lagu tukanayo waa u gaar marka anu waxaan odhan karaa runtii mise waxa maanta ay soomaaliya ay halkaa ka heshay aad bay u sarreysaa
waa tahay kaasina wuxuu ahaa wuxuu ahaa sihayaha wasaaradda gaadiidka cirka dhulka iyo saadaasha mudane siciid jaamac qorsheel oo caashicuud uga warramayey terminalka cusub ee dhowaan maanta la furay
dhinaca kalena mashaariicda uu dalka turkigu ka fuliyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ah dib u furista iskuullo wax lagu baro arday dhowr boqol ah oo luuqadda turkiga loogu dhigo iskuullada iyadoo ay jiraan arday turkisha oo iyaguna ku barta iskuulladaasi luuqadda afka soomaaliga haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay maamul ku-xigeenka iskuulka beder ee turkiga uu ka furay magaalada muqdisho mukhtaar maxamed aadan wallahi iskuulkan waa magaciisi waa iskuulka waa beder turkish secondary school waaye iskuulka waxaa la furay labada kun kob iyo tobankii iskuulkaas markaas waxaa laga bilaabay ilaa iyo afartan arday oo hadda uu marayo ilaa sideed boqol arday oo wax ka barta oo soomaaliya marka sideedda boqol ee ardayda ah ilaa iyo haatan waa un primaryga ama iskuolka dhexe waayo waa ilaa hadda wax ka barta waa si waa ilaa iyo secondary keliya secondary waxaa wax ka barta ilaa iyo afar boqol arday primaryga sidoo kale iyo intermediateka dhammaan haddii laisku barto kal-aan arday hadda wax ka barta waa sideed boqol arday ah arday secondary ahaan hadda anaga ahayn oo wax ka barta waa ilaa afar boqol arday waayahay bal waxaad iiga warantaa marka tacliinta aad ku bixisaan ama aad siisaan ardayda ma manhajka dalka turkiga mise mid soomaaliya oo aad dejiseen ayaa la siiyaa systemka anaga hadda arday wax ku barno oo waxbarashada anaga ad kusino waa waa systemkan oo la yidhahdo waa i d c s system british system waaye marka dhammaan manhajadaas oo anaga hadda aan bixino dhammaan manhajkaasay ku baxayaan waa british system dhammaantoodana sidoo kale teaching sidoo kale maadooyinka sida chemiska ah oo lo chemistryga biologyga dhammaan iyo ilaa iyo physicska dhammaantood waxay ku baxayaan english iyo wixii oo intaas ahan sidoo kale waxay ku baxayaan carabi dhammaan laakiin turkiya waxay u qaadanayaan luuqad ahaan luuqad ahaan luuqad ahaan ay u qaadanayaan keliya waayahay wax lacaga miyaa ardayda laga qaadaa oo inta ay dhiganayaan iskuolka mise waa u lacag la-aan oo waa deeq waxbarasho keliya ilaa hadda anaga ardayda wax laga qaado ma badno waa arday keliya masrafkooda keliya arday anaga hadda aan hayno sidoo kale waa arday oo boarding school ah meesha jiiftaan ilaa shanta maalin oo wax la barto shanta maalin meeshaa ku haynaa sabt ilaa iyo arbaco masalan hadda keliya bishii wax laga qaado keliya waa cunadooda iyo cuntadooda oo keliya uniformkooda iyo buugadkooda dhammaan waa wax lacag la-aan oo anaga aasiino waayahay ardaydaasi marka sidee bay u bedeshay noloshoodii waxbarasho iyo tii kale caadiga ahaydba in ay helaan aas-aas waxbarasho oo sal leh misna dhaqaalahaba laga qaaday iyaga wax badan oo ciriiryahay ama dhibaato ku ah aan laga qaadin wallahi hadda alxamdulilah hay-adan nile organization la dhaho ayadoo kaashinaysa hay-adan kimsiyafmo dhammaan dadkaas ayaa isku kaashaday inay dhammaan ardadaan oo in wax laga bixiyo ardayda inta badan hadda ardayda u badan oo iskuulka dhigata waa arday oo agoon ah iyo sidoo kale arday oo wax bixin karin oo lacag la-aan ah dadaaladii waa oo baabacga ah oo soomaali ka dhacay dhammaantood waalidiintood ay ku dhinteen dhammaan ardaydaasaa wax ku barta dhammaan alxamdulilah waa ilaaha loo mahdelina dadka hadda wax ku bartaan ama inta badan oo masraxdooda bixiyo waa labadan hay-ad nal organization iyo hay-adan la yihahdo kimsayofmo dhammaantooda ayaa hadda sidoo kale wax ka bixiya waaya ma sii soconaysaa deeqdan waxbarashay ardadan aad siinaysaan mise waa wakti wax un ku eg oo laga yaabo inay joogsato dowladda turkiga ay ku ekeenayso muddo gaaban wallahi insha allah ilaa iyo mustaqbalka waxbarashadan oo hadda laga bilaabay soomaaliya way sii soconaysaa ilaa hadda ardadan oo ilaa lix boqol arday oo labada kun kob iyo tobankii oo ardaydaas isugu jireen jaamacad iyo secondary loo dhigto dalka turkiga ilaa ardaydaas waxaa kusoo baranaysa oo kusoo laabanaysa wadankoodii kadib markay wadankoodi ay kusoo laabtaan iskuolkan birita maalin waxaa macalimiin iyo maamul sida hadda uu ku noqon doono ardaydaas soomaaliya oo wax soo baratay ilaa ay ardaydaas lagu soo gaarsiina ilaa ay waxbarashadaas hadda ay wadaan walaalaheena turkiga way siigadi doonaan insha allah waayahay waxaad iiga warantaa mukhtaar kasokow ardayda soomaalida ah ee aada waxbaraysaan ma waxaa jira arday iyaguna turkish ah oo laga laga keenay dalka turkiga oo wax ku baranaya magaalada muqdisho isla iskuolkan aad dhigtaan ha aada iyo aad dhammaan dadka hadda macalimiinta iyo qaar maamulka kamid ah onta jooga dhammaan caruurtoodii ilmahooda dhammaan meeshay joogaan dhammaan caruurtooda waxay wax ka bartaan iskuulalkan oo halkan ka furan dhammaan ardayoodii waa ardayda sida ardayda soomaalida ee hadda iskuulikan u dhigtaan dhammaan ardayoodii intay wax ku bartaan maxaa la baraa marka iyagana ma luuqada soomaaliga la baraa laakiin ayaga so- luuqada soomaaliga waa la baraa dhaqanka soomaalida wax laga baraa sida hadda ardayan soomaalida oo macalimiin turkiya wax u dhigta dhaqan badan dhaqan dhaqan badan aa la- aa lagu kala baraa marka dhammaantooda waa mid dhaqan soomaaliya barnaa iyo mid dhaqan turki barnaa dhammaantooda dhammaanta dhaqamiyaha labadaas ee gaban ee qaljarkooda dhammaan waa la baraya
mukhtaar maxamed aadan waxa uu maamul ku-xigeen ka yahay iskuulka la yidhaahda beder ee turkiga uu ka furay magaalada muqdisho khadka taleefonka waxa uu ugu waramayey sahre cabdi axmed oo washington joogta
welikan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington dhinaca kale dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa sheegay in doorka turkiga ee soomaaliya uu yahay mid muhiima oo ka duwan dalalka kale islamarkaana turkigu soomaaliya ka leeyahay maslaxad siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba haddaba waxaan khadka taleefonka ku waraystay madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cayinte oo aan weydiiyey waxa uu yahay danaha dalka turkiga
Eh, waa macno aada u weyn oo eh, ummadda soomaaliyeed eh, qiimo weyn u leh Eh, erdogan madaxweyne erdogan iyo dowladdiisa turkiguba waxay noqdeen eh, siiyeen dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba hiil iyo hoo in maanta uu mar kale soo laabto afar sano kadib si uu qiimeyn ugu sameeyo em, booqashadii uu afar sano ka hor halkan ku yimid iyo mashaariicdii uu yaboo hay markaas oo maanta in badan oo kamid ay xaqiiqo noqdeenna waxay astaan u tahay in xiriirka labada dal eh, uu sii wanaagsanaanayo in turkiga doorka uu ku leeyahay dalka soomaaliya uu yahay mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee dadka iyo dowladda soomaaliyeedba ay la leeyihiin eh, dalalka dibadda ah En madaxweyne erdogan iyo guud ahaan turkiduba dadka soomaalida ah aragtida ay ka haystaan waa aragti aada u wanaagsan oo loo arko inay walaal soo gurmada yihiin xilli loo baahnaa iyo weliba in deeqdooda iyo waxqabadkooda uu yahay mid ka muuqda oo ka miro dhal badan ee dalalka kale ee soomaaliya gacanta siiya dabcan iyaguna mudnaantooda waa leeyihiin dalalkaas kale waan gartay laakiin aynta waxaa la isweydiinayaa su-aasha ah mashaariicda uu turkigu ka fuliyey ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ma yihiin kuwo laga faa'iidaystay de sida loo dhigay un ku xiran tahay laakiin in laga faa'iidaysto shakiba kuma jiro oo hadda haddii kuwa ugu waaweyn oo lasoo hadal la- la inta badan la sheego waxaa kamid a wadooyinka muqdisho laga dhisay saameyntooduna em, waa la arkaa waa la dareemaa oo dadkeena muqdisho ku nool waan dareemnaa ama gaadiidkii iyo isu socodkiisa ha aado ama bilicdii magaalada ha ahaato ama xitaa amniga iyo ganacsigii dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo aada u kordhay marka oo ha ahaado eh, wadooyinka keliya maahan wadooyinka nalal iftiimiya habeenkii wa- wadooyinka ayaa lagu xiray waxaad arkeysaa ganacsiyadii oo ilaa iyo saqda dhexe ku dhow em, eh, furan caruur ku ciyaareysa wadooyinka em, noloshii em, magaalanimada ay dib usoo celiyeen dabcan waxaa maanta dib loo furay isbitaalka eh, weynaa ee digfeer oo laba boqol oo sariirood iyo qalab casri ah ay yaalaan oo shanta sano oo soo socotana ay dowladda turkiga gacanta ku hayn doonto isaguna saameyn xoog leh ayuu xagga caafimaadka ku yeelan doonaa dalka waxaa kaloo maanta la furay gegi diyaaradaha caalamiga ah terminaal cusub oo eh, eh, loo dhisay oo isagana isu socodka gaadiidka eh, cirka iyo dadka eh, ma- aada u fududeyn doona xagga amni iyo xag dhaqaale intuba marka saameynteeda iyo kafaa-idaysigeeda waa la dareemaa maalin walba mashaariic kaloo tiro badanna dabcan waa jiraan oo hadda aanan sheegin waan gartay in waxaa jira waxyaabo fara badan oo haatanba aad ka dhawaajisay oo soomaali fara badan ay kula qabto in mashaariicdaasi yihiin kuwo faa'iido leh laakiin weli waxaa jira dad isweydiinaya maxay tahay qorshaha ka dambeeya ama muxuu turkigu damacsan yahay oo arrintan u sameynaya waxaan turkiga waa dowlad weyn oo masaalix eh, siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba leh Eh, in ay maslaxad lee eh, dowladaasu leedahayna ceeb ma ahan oo dowladuhu calaaqaadkoodu wuxuu ku salaysan yahay masaalix ay kala leeyihiin in la kala bedeshana waxba kuma jabna haddii kuwa ay noqdaan kuwo ganacsi oo hadda shirkado waaweyn oo turkiga ay leeyihiin ayaa dalka ka howlgala En, oo howlo ganacsi oo eh, shirkadahaas marka ugu dambeysa ay ka faa'iidayaan en, ayaa ka socda dalka laakiin soomaaliduna waa ka faa'iidayaan hadda haddii turkish airlines tusaale ahaan loo soo qaato laba xagalba waa laga fiirin karaayo marna waxaa la dhihi karaa waa shirkad ganacsi oo dabcan ganacsi xoog leh hadda ka furatay halkan oo weliba mararka qaarkood la yihahdo tigidhadeedu kuwa kale oo ka qaalisan yihiin xagasha kale oo laga fiirin kara laakiin waxay tahay in ay wax u tartay isu socodkii dadka soomaaliyeed oo maanta ee ee qof uu awoodo intuu eh, xamarka quracdo inuu londonna ka cashayn karo taasna ma aanay suuragal ma ahayn laba sano ka hor intaanay diyaaradaas imaan waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan caynte oo khadka telefonka igu warramayo markaasi qaadaadhigayay faa'iidada iyo waxyaabaha laga fili karo dalkaasi turkiga